wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka habeen qaar ka mid ah garaadada s c oo maantay soo gaaray magaalada muqdisho si ay kulamo ula qaataan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo faahfaahin ka bixiyey heshiiska doorashada ay ka gaareen isaga iyo madaxda wada tashi qaran rajab dayib erdogan uu ku guulaystay doorashada madaxtinimo ee dalka turkiga kadib doorasho ka dhacday dalkaasi shaneemo liibaan oo ku taallay degmada kaaraan oo loo bedelay masaajid iyo goob lagu barto diinta islaamka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta ay xukun dil ah ku riday askar ka waaxo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maqaayadda laga heli karo nooc walba oo cunno ah oo laga furay degmada shidiis ee magaalada muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan waa habeennimo isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha shanaad sanada laba kun saddex iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaayay warka habeen haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan qaar ka mid ah garaadada s a c ayaa maantay soo gaaray magaalada muqdisho si ay kulamo ula qaataan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya waryaheena cabdiwaxiid waa cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka waramay qaar ka mid ah garaadada gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wafdi garaada ah ee uu hogaaminayo garaad jaamac garaad ismaaciil kana yimid magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa si ballaaran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho iyagoo ay soo dhoweeyeen duubabka dhaqanka wasiiro iyo xildhibaanada labada gole ee dowladda
noo keenay wafdigii sharafta badnaa ee salacdiintii nooga timid gobolada s c iyo intii qaar ka mid ahoo inta joogayba rabbi kadib waxaan u mahadcelinaynaa gudoomiye kaxooyanka aqalka sare wasiirka arrimaha gudaha mas-uuliyiinta golayaasha dowladda qaybahooda kala duwan salaadiinta joogta magaalada muqdisho iyo bulshada qaybaheeda kala duwan halkaan joogo kulligiina waxaan ilina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaar salaadiinteena sharafta badan soo dhowaada siduu wasiirku sheegay waa idin soo dhoweyneynaa caasimaddiinni magaaladiinni yaa timaadeen waxaan is leenahay waqti badan aan isla qaadan doonaa waa kala warbogi doonaa waqtigeeda munaasabka munaasabkaan isu imaan doonaa goobteeda iyo goorteeda insha allahu tacaala laakiin anagoo ku hadlaya afka bulshada halkan degan garaad cabdisalaan garaad xasan ayaa ka mahadnaqay soo dhoweynta loo sameeyey wafdiga inaadna soo dhoweyseen dowlad shacab iyo dhaqan inaan la kala hadhin inaad nagu soo dhoweyseen halka kan aada iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay taasi waxay ka turjumaysaa ficilkiinu wax kasta ha ahaada inaad qalbiga nagala jirteen aadna rabteen ka xumaydeen waxaa meesha dhacayey laakiin ninka habarta aasay wuxuu yidhi waa haddii axanku raaco soo dhoweyntiinna haddii axanku raaco waa birsole iyo haddii kale laakiin waa waka waxaan leenahay aad iyo aad baan ku faraxsannahay gaar ahaan wasiir fiqi waa ognahay ilaa iyo markii dhibaatadu ka dhacday laasacaanood ilaa haddeer waxaanu ognahay inuu yahay nin jecel wadaninimada kala go-a inuu wadani shaksiya yahay dowladda iyo uu ka tirsan yahay inuu nooga horeeyo isagoo jecel inaan ummadda soomaaliyeed kala go-in wasiir waa lagugu ogyahay allaha ku barakeeyo odayaasha dhaqanka oo iyagu tegey meeshii oo arkay sida wax u dhacayaan iyo sida laysu laynayo maxamuud ugaas maxamuud iyo iyaguna kolley warbixin way ka bixiyeen wixii intaa dhaafsiisan waxay noqonaysaa inaynu wada fadhiisanno wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa sheegay in garaadada gobolada sool sanaag iyo cayn ay ku yimaadeen wicitaanka dowladda booqashada rasmiga ah iyo wicitaanka dowladda federaalka soomaaliya ku yimid dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sharaf weyn bay inoo tahay maanta inaan ku soo dhoweyno dalkiinnii ee, magaaladii caasimaddii muqdisho xaruntii dowladda soomaaliyeed sharaf weyn bay inoo tahay maanta inaan ku soo dhoweyno idinkuna aad aqbashaan wiciddii iyo dacwadii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Een, kolley waa dhulkiinnii waa timaadeen waa dadkiinnii qaar ka mid ah idinku yimid magaalada laascaanood gobolka sool Een, waxaan leenahay soo dhowaada garaad soo dhowaada waxaan rajaynaynaa socdaalkiina iyo hawshiinu inay guulaysataan idiin rajaynaynaa waxaad timaadeen meel soomaalinimada laga jecel yahay waxaad timaadeen xuduntii dowladda soomaaliya goobtii midnimada ayaa timaadeen
markaana haddii aynu eegno rajab dayib erdogan ayaa waxa uu ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi turkiga kadib doorasho ka dhacday dalkaasi xuseen washington ayaa ka waramaya
madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee shanta sane ee soo socota wuxuuna tartan adag la galay hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee dalkaas turkiga erdogan ayaa waxa hele- waxa uu helay konton iyo laba cod waa konton iyo laba dhibic sideetan iyo toddoba boqolkiiba codadkii la dhiibtay halka musharaxa mucaaradka ah ee kamaan krigioldo isna uu helay afartan iyo toddoba dhibic saddex iyo toban boqolkiiba waxaana la tiriyey sagaashan iyo sagaal sanaadiiq codbixinta dadka ay dhiibteen balse guddiga doorashada dalka turkiga ayaa weli ku dhawaaqay natiijada rasmiga ee doorashada natiijooyin kordhaca ayaa muujinaya in madaxweyne rajab tayyib erdogan uu codadka ugu badan uu ka helay sideed gobol oo kamid ah kow iyo toban gobol ay dhulgariirka ka dhacay bishii februaayo ee sanadkan kuna geeriyoodeen konton kun oo qof gobolada sida xoogan loogu codeeyay madaxweyne erdogan ayaa waxay kaleyihiin gobolada lagu magacaabo ay dhammaan ah karamaan sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah matala osmania iyo sidoo kale gobolka lagu magacaabo ismir ee dalkaas turkiga kamal kaligolosna waxa uu istanbuul ka helay codadan konton dhibic lixdan iyo kow boqolkiiba halka erdoganisna uu ka helay afartan iyo sagaal dhibic soddon iyo afar boqolkiiba si kastaba doorashada dalka turkiga ayaa waxa ay guddiga doorashada daqiiqado kadib la filayn si rasmi ugu dhawaaqaan madaxweyne turkiga rajab tayyib erdogan ugu guuleystay doorashadii adkeed ee wareeg labaad laisla aaday ee ka dhacday maanta dalkaas turkiga magaalooyinka waaweyn ee dalka turkiga ayaa haatan waxaa ka soconaya dabaaldegyo xoogan oo ay sameynayaan dadka shacabka ah iyadoona sidoo kale la arkayo iyo in kumanaan dad ah isugu soo baxeen wadooyinka iyo sidoo kale fagaarayaasha ku yaala dalka turkiga madaxweynaha rajab tayyib erdogan ayaa qayb ka ah dadka halkaas isugu soo baxay isagoona haatan ku sugan magaalada ankara ee caasimada dalkaas turkiga
dhanka kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskii ay doorashada heshiiska ayaa een, doorashada kaga gaareen ah, madaxda wadatashiga qaran iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalk soomaaliya cabdisalaan juulo shaakir ayaa ka waramaya
iyadoo shirkii golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada dalka lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho ayaa xarunta madaxtooyada villa soomaaliya maanta waxaa warbaahinta kula hadlay madaxweynaha soomaaliya oo dhinacyadiisa ay taagan yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse barre madaxweynayaasha dowlad goboleedada galmudug jubbaland hirshabeelle koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheikh ayaa sheegay in ay go'aansadeen in talada dadka soomaaliyeed ay ku soo celiyaan wuxuuna hoosta ka xariiqay in codka muwaadinka soomaaliyeed uu muhiim yahay si codkiisa ugu dhiibto wuxuuna siyaasiyiinta dalka iyo dibaddiisa joogto ugu baaqay inay joojiyaan cabsida oo la aado doorasho qof iyo cod ah madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka shacabka ah ay dooran doonaan madaxweynaha soo aadan habka nidaamka doorashadan ay tahay nidaam xisbiyedeed madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya laga cafiyey deen fara badan oo lagu lahaa arrintaasina ay ka dambeeyeen wadatashi fara badan iyo sidoo kale dadaal ay samaysay dowladda federaalk ee soomaaliya walaalayaal waxaan go'aansanay eh, in aan talada dadku u soo celinno codka muwaadinka soomaaliga ahi inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo cabsida nahaydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay labaatan sano soddon sano inaan inaan fadhino inaan ka guurno oon u guurno dalkaana inuu dimuqraadiyad noqdo doorasho inay ka dhacdo qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku irahdaye qaran intaba nidaam siyaasi ah oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo oo miidiyaha iyo saxaafaddu ay ka samayn karto saa- saadaalin ee muxuu ahaaye iyo nidaam la fahmayo waayo caalamku ku dhan wax kasta oo kheyrkeen sameeya waa samayn karnaa dowladaha hoose ee degmooyinka counsilskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno muwaadinka soomaaliga ah inuu doorto ou sanduuq cod ugu ridaan rabnaa ninkii ama gabadhii dadka soomaaliyeed ra'yi danahooda ku jira ay ka dhex arki karaan u bandhiga ee ka iibiya waaye kan qofka soomaaliga codkiisa u siin doono nidaamka xisbiyada badan nidaamka dimuqraadiyadda ee qof iyo codka ah ayaan waxaynaynaa waa bilaabaynaa waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed walaalayaal meel kastoo ay joogaan waxaan leenahay cabsida aan yarayno shakiga aan ka baxno soddon sano kabacdi soomaaliya qof xoog ku haysan karta male nin isagu shaatigiisa inta tashtoo gato gashto iska joogi kara male sheekadaas way soo dhammaatay dadka soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka soomaaliyeed waddo fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan waana helaya xisbigii dadka soomaaliyeed dhaqaajinayo oo itijaah iyo dhinac fiican u dhaqaajinayo dadka soomaaliyeed cod iyo kalsooni iyo buuxdo dowlad soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh dalkani siyaasad qarribantay ayuu soddon iyo saddex sano meesha u joogaa dalkani siyaasad aan nidaam loo raaco lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku baxo aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagan yahay meesha waan ka nimiday maanta waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino ra'yiga aan keenno waa kaa aan dhaqan gelino nidaamka dowladnimada dimuqraadiga ah soomaaliya inuu ka dhaqan galo oo federaal ah oo xisbiye ku salaysan oo doorasho qof iyo cod ah ku salaysan muwaadin kasta ay uu xaq leeyahay in la doorto inuu wax doorto dhinacaasaan rabnaa in la aado aan aadna dhinacaas Da- dalku waa federaal waa samaysaya federaalkiisi aan xoojino aan daadejino awoodda dadka muwaadiniinta iyo hoos aan geyno kor yaanan ku haysanin caasimadda dalka yaanan ku haysanin oo caasimadda dalka haddii laga wado caasimadaha kale ee maxaan ku irahda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka yaanan ku haysanin dhulkii la xoreeyey oo shan iyo toban sano lix iyo toban sano ku dhowaad khawaarijtu ay ka talinaysay talay leeyihiin coday leeyihiin xukun kama jiro dowladnimo kama jirto adeeg kama jiro talada dadkaasaan u wadnaa inay gaarto aada iyo aad ayaa u mahadsantihiin dadka soomaaliyeedna guulaan u rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin cabdisalaan juulo shaakir raadiyaha iyo tv-ga dalsan magaalada muqdisho
markaana dhanka kalena shaleema liibaan oo ku taalay degmada kaaraan ayaa waxaa loo bedelay goob een, masaajid ah iyo sidoo waa go- masaajid iyo goob lagu bar diinta islaamka abdixil kacas ayaa ka waramaya
barxaddan aan dhex taaganahay waxay ahayd shaleema liibaan oo si weyn looga yaqaano degmada kaaraan iyo sidoo kale degmooyinka ku teedsan shaleema liibaan sidaad og tihiin waxay ahayd goob markaasi lagu daawan jiray filimada iyo sidoo kale goob lagu soo bandhigi jiray ee, aflaanta iyo sidoo kale ruwaayadaha iyadoona markaas ay dad badan ay isugu imaan jireen balse maanta waa ay ka duwan tahay oo waxaa loo bedelay masjid sidaad aragtaan waxaa masjidkan waqafay ganacsade xaaji cabdi macalin axmed isagoo u waqafay waalidiintiisa waxaana loogu magacdaray macalin axmed masjidka ayaa waxa uu ka koobnaa doonaa saddex biyaana ah iyadoona labada qayb ee ugu korayso uu noqon doono masaajidka halka qaybta hoose ay noqon doonto dukaamo iyo madaraso wax lagu baro dadka masjidkan dhagaxdhigiisa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya mas-uuliyiinta maamulka degmada kaaraan mashaa'iq culimowdiin ururada bulshada rayidka nabadoono iyo martisharaf kale qaar ka mid a culimmadii ka qayb gashay mashaa'iiqda ururada bulshada rayidka iyo nabadoonnada ka qaybgala ayaa aada u soo dhoweeyey in masjidkan maanta laga dhagax dhigo degmada kaaraan ee gobolka banaadir marka inta mashaayikhoo kasoo qayb gasha dhammaantood muraadadooda alla soo noqo darajadoodana caaliya allah ka dhigo darajadoodana caaliya allah ka dhigo xaajiga khayrkan isku soo leexshay ee masjidka dhisaayane waa u duceynaya isagana khayr badan allah siiyo marka alxamdulilah kelimaad wixii la dhihi lahay waa la dhahay waxba ma dhina marka waxaa noo dhiman keliya dhagax dhigyaa noo dhiman ilaahay idinkiis khayr badan allah idin siiyo marka masjidka dhagax dhigidiisa howshiisa aan galno haddii ilaah yara insha allah waan ilaahay mahadii in maanta uu dhismaas mashaahidku noogu soo biiro deegaankan kaaraan oo aan is leeyahay mataqaanaa aada loogu baahnaa in looga dhiso mashaahidkan waxaan la soconnaa dadka waxaa qalqal ka galay arrimaha diintia qalqal ka gashay si mataqaanaa arrimahaas loo saxane in masaajidada ay noqdaan masaajid wax lagu barto oo aysan noqon keliya masaajid salaad lagu dukado muhiimaddaas ayuu masaajidkan ka jawaabayaa oo ah inuu leeyahay meel wax lagu bartay meel lagu dukado intaba uu leeyahay jigaan u wada duceeyahaynaa howlaha ilaahay ha fududeeyo masaajid si dhaqsi kii si dhaqsiya ku dhammaada allah ka dhigo waxaan leenahay masaajidka meesha laga dhisaayo waa meel aad u qiimo badan marka haddootan waxaa laga dhawaajiyey dugsiyada ku yaalla jidadka marka waxaan rabnaa cid kasta ee masaajid dhisayso inay u reebto qayb ilmaha yararka ay qur'aanka ku bartaan haddii ilaahay yidhaaha yacni intaba codkan uu gaaroo dhan iyo inta masaajid dhisaysoo dhan ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu beydkan ka dhigo kii diinta ilaahay lagu fidiyo ummaddana loogu faa'iideeyo dadkii ka qayb qaatay culamaa'u diinkii ganacsatadii waxaaji cabdi ugu horreeyo cabdi macallim ilaahay subxaana wa tacaala ajarkooda kay miisaanka xasanaadka ilaah u saaro beydna ha uga dhiso jannada ilaahay subxaana wa tacaala waayo ninkii ilaahay subxaana wa tacaala beyd u dhisa bana allaahu lahu beytan fi ljanna ilaahayna subxaana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inuu subxaana wa tacaala buyudu uga dhiso gudoomiyaha degmada kaaraan abshir kaaraan ayaa dhankiisa wax lagu farxo ku tilmaamay in goobtan loo bedelo masaajid iyo mahadcelin maahane ma ahan khudbo iyo muxuu ahay iyo hadallo kale waa ka mahadcelihaynaa mashaa'iikhda inta ay garatay iyo xaajiga masaajidkan sharafta badan inoo dhisay waxaan leenahay ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin allaha kaa siiyo intaan iyo in la egna way kuu ducay doontaa iyo in ka badanba waxaad soo celisay sharafka ilaahay subxaana wa tacaala hay waxyaa meeshaan waxa lagu qaban jiray waa la ogyahay maantana waxaa u diyaarisay waa loo jeedaa jisadeeda ilaahay adduuniya aakhira ha ku siiyo waana ka mahadcelihaynaa cid kasta oo wax garatana waxaan leeyahay inay wanaagga iyo quraxda la sameeyey in lagu daysado gabagabadii sheekh cali dheere oo ka socday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gabagabadii goobta ka hadlay isagoona aada ugu mahadceliyey cid kasta oo bixisay dhulkan
wixii ugu horreeyo masaajida koonka laga sameeyo waa kacbada waa masjid alxaraam masjid alxaraam malaa'ig baa dhistay markay dhisaysa dhagxantay ku dhisaysay guudahaan dhegeystayaal warkii habeen aad kala socoteen raadiyo dalsa waa naga taacidii wararkii isagaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu tarata kuleenahay
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tala la hel